iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee muujintii oo haddana waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii shanaad markaasaan arkay xiddig samada ka timid oo dhulka ku soo dhacday oo waxaa iyadii la siiyey furihii ceelka yaameyska markaasay waxay furtay ceelkii yaameyska oo ceelkii waxaa kor uga soo baxay qiiq u eg qiiq foorno weyn oo qiiqii ceelka aawadiis ayaa qorraxdii iyo hawadiiba gudcur la noqdeen markaasaa qiiqii waxaa ka soo baxay oo dhulka ku soo degay ayax oo waxaa iyagii la siiyey xoog sida hangarlayaasha dhulku ay xoog u leeyihiin oo waxaa lagu yidhi waxba ha yeelina cawska dhulka iyo wax cagaar ah iyo geednaba dadka aan shaabadda ilaah wejiga ku lahayn mooyaane oo haddana waxaa lagu amray inaanay dadka dilin laakiinse inay intii shan bilood ah xanuunjiyaan oo xanuunkooduna wuxuu ahaa sida xanuunka hangarluhu markuu nin qaniino oo ayaamahaasna dadku waxay doondooni doonaan dhimasho oo sinnaba uma ay heli doonaan oo waxay jeclaan doonaan inay dhintaan laakiinse dhimashadu way ka carari doontaa iyaga oo ayaxa qaabkiisuna wuxuu u ekaa fardo dagaal loo diyaariyey oo madaxana waxaa u saarnaa taajaj dahab u eg oo wejiyadooduna waxay u ekaayeen wejiyo dad oo waxay lahaayeen timo u eg timo dumar ilkahooduna waxay u ekaayeen ilko libaax oo waxay lahaayeen laabdhawr u eg laabdhawr bir ah oo sanqadha baalahooduna waxay u ekayd sanqadh fardo badan oo dagaalku yaacaya gaaridfardoodkood oo waxay lahaayeen daba u eg hangarlayaasha dabadooda iyo miciyo oo dabadoodana waxay ku lahaayeen xoog ay dadka wax ku yeelaan intii shan bilood ah oo waxaa iyaga boqor u ah malagga yaamayska oo magiciisana afka cibraaniga waxaa lagu yidhaahdaa abaddoon afka giriigana magaciisa waxaa lagu yidhaahdaa abolyoon hooggii koowaad wuu dhammaaday oo bal eeg weli waxaa dhiman oo hadda ka dib imaanaya laba hoog oo kale oo haddana waxaa ka dhawaajisay malaa'igtii lixaad markaasaan maqlay cod ka yeedhaya geesihii girgirihii allabariga oo dahabka ahaa oo ilaa hor yaal oo ku lahaa malaa'igtii lixaad oo buunka haysatay fur afarta malaa'igood oo ku ag xidhan webiga weyn oo yufraad markaasaa waxaa la furay afartii malaa'igood oo loo diyaariyey saacadda iyo maalinta iyo bisha iyo sannada inay laayaan dadka saddex meelood oo meel oo tiradii ciidankii fardoolayda ahaa waxay ahayd labaatan kun oo meelood oo min toban kun ah oo anigu waan maqlay tiradoodii oo sidaasaa waxaan tusniintii ku arkay fardihii iyo kuwii fuushanaa oo qaba laabdhawrka u eg dab iyo dhagax yakintoos iyo baaruud oo fardaha madaxyadooduna waxay u ekaayeen madaxyo libaax oo afafkoodana waxaa ka soo baxayey dab iyo qiiq iyo baaruud oo dadkii saddex meelood oo meel waxaa lagu dilay saddexdan balaayo oo ah dabka iyo qiiqa iyo baaruudda afkoodii ka soo baxay waayo fardaha xooggoodu wuxuu ku jiray afkooda iyo dabadooda waayo dabadoodu waxay u ekayd abeesooyin oo waxay lahaayeen madaxyo oo kuwaasay dadka wax ku yeeli jireen oo dadkii hadhay oo aan lagu dilin saddexdaas balaayo kama ay toobad keenin shuqulladii gacmahooda si ayaan u caabudin jinniyo iyo sanamyo dahab ah iyo kuwo lacag ah iyo kuwo naxaas ah iyo kuwo dhagax ah iyo kuwo qoryo ah oo aan wax arki karin waxna maqli karin soconna karin kamana ay toobad keenin diliddoodii iyo saaxirnimadoodii iyo sinnadoodii iyo tuugannimadoodii